madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray shalay ku magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo isugu jira xubno hore xilal usoo qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kuwaasoo qaabilsan wadahadalada dowlada federaalk soomaaliya iyo somalilan dad badan ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in wadahadalada labada dhinac lasii ambaqaado si xal loo gaaro halka qaar kalena ay su-aalo ka keeneen xubnaha guddiga la magacaabay ee u matalaya dowlada federaalka wadahadalada u dhexeeya labada dhinac injineer axmed dey maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho ayaa u arka tallaabo wanaagsan magacaabista guddigan si wadahadaladu ay u socdaan waa tallaabo wanaagsan oo waqti dheer in la qaado ay ahayd waana dad aqoon-yahana waan ogahay dad xilal badan soo qabtay waan ogahay qaarkood hadda xildhibaano yihiinba qaar kalena ay wixii ama ay qaran usoo qabteen ama ay hore usoo qabteenba taarikhda lagu xusuusan doono in waxaan ogahay kolley ay hawsha u geli doonta ay u geli doonaan sida kolley maskaxdeeda ku jira oo ah wanaag iyo dhinac wanaagsan in loo dhaqaaqo hadda alxamdulilah haddii dibna loo wada fadhiisto guddigaasina ay labada dhinacba ka shaqeeyaan waxaa ii muuqata ifafaalo wanaagsan marka waxaan jeclahay in lagu soo dhowaado qolyaha reer somalilanna ay arkaan waxa midnimadu ahayd haddana ay tahay wanaaguna uu ku jiro wada jirka weeye maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho kana soo jeeda gobolada waqooyi ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan guddiga u matalaya dowladda wadahadalada somalilan guddigani aragti ahaan waxaan ka dareemayaa aragti horaa jirtay oo mar hore shir soo dhaceen marka laga dabaqtamayo oo shirarkaas la aragti laga qaato a wax la arki kara wax kusoo dhex jira nacam waxaan ka arkaa guddiga ku jira rag deegaan ahaan kasoo jeeda somalilan horena way u dhacday taariikhda in mudahadalo socda mar lagu kala kacay turkiga ay ahayd oo lagu kala kacay oo layidhi waliba dhanka somalilan ay dheheen waxaa ku jira dad deegaanada somalilan kasoo jeeda taasi guddigan haddana way ku dhex jiraan marka aragteen waxaan qabaaba hadhow inay iskaga hor iman doonaan oo laisaga khfaalto laakiin sida dowladda federaalku wadato ee ah in wadahadaladii dib loo dhaqaajo horta waa aragti saxsan in wada hadlo waayo aan wada hadalna waa aynu heshiino in la wada hadlo way qorbanta laakiin waxaa ku dhex jira weli madmadowgii ahaa in ay qoladaasi wax ka keenaan iyagoon weli ka hadal oo dee shalon la magacaabay laakiin aanay weli ka hadal haddana dee wixii hore u dhacay markaynu eegno waxyaabaha ku jira waxyaabahaas wey ay ka keeni karaan saluuga dhanka somalilan guddigan ayaa madaxweynuhu waxau u magacaabay in xal waara oo miro dhal ah laga gaaro tabashooyinka walaalaha somalilan loona xaqiijiyo mabaadiida jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sida wareegtada lagu xusay haddaba maxaa laga fili karaa guddigan waa kan mar kale maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan cilaaqaadka sidii hore markii la bilaabayay iyo hadda maaha waxaan arkaynay dhankii xoolaha oo laysaga haysto lagu muransanaa geni aadadii uu musabiixi tagay oo iyadana khilaaf ba-aanay ka jiray ay dowladduna tiri xidhiirkan u jarnay waxyaabo badan oo isku keenayay in la kala aragti duwanaado lasii kala fogaado ee abuurmaysa ahayd weliba dhanka markaynu eegno xagga siyaasadda marka laga yimaado dhanka bulshada waxaad arkee markii la bilaabaya wadahadallada oo ay qodobo ku jireen meesha adagi waayo hadda labada qodob ee siyaasinta halka haysa waxweye dastuurka lagu dhaariyey musabiixi ee somalilan leedahay waxaa ku jira marna gorgortan lagama geli karo gooni istaagga somalilan dastuurka lagu dhaariyey madaxweyne farmaajona waxaa ku yaala midnimada soomaaliya oo muqadas ama midnimada somaaliya gorgortan lagama geli karo marka labadii dastuur ee labada lagu noqonayay labadii ka hoose kala qoran marka qodobkaasoo meesha yaalla haddana labada deegaan waxaa ka dareemaysa in
magacaabista guddigan qaabilsan wadahadalada somalilan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu hakad ku jiray wadahadaladii dowlada federaalk soomaaliya iyo somalilan tan iyo markii la doortay madaxweyne farmaajo sidoo kalena uu aada u hooseeyay cilaaqaadka labada dhinac cabdiraxmaan xuseen hiraabe waa agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee geeska afrika waxaa laisdhihi karaa runtii horta dowladdan waxaad moodaa inay dib ula dhacday oo iyadoo wakhtigeedii gabaabsi yahay ay ku soo baraarugtay inay wadahadalka somalilan ay dib ula bilaabaan waxaa kaloo ay ku tusinaysaa in nasiib darro ay tahay in haddana guddi cusub la magacaabo sababtoo ah sheekh shariif guddiguu magacaabay madaxweyne xasan sheekh guddiguu magacaabay dowladda hadda jirtana guddi bay magacowday taasi waxay caddaynaysaa marka inuusan sistamka dowladnimada federaalka inuusan isku xirnayn ee maalinba qolada joogta ee iyadu siday doonto ay u gasho wadahadalladanna waa wadahadallo masiiriya oo dhammaan quseynaya ummadda soomaaliyeed waxaa laga hadlaya waa midnimo ummadda soomaaliyeed iyo gobollo dalkan burburkii kadib gooni isu taagay sidii dib loogu midoobi lahaa amba laga xalin lahaa waxyaabaha ay tabanayaan si kastoo ay tahay soomaaliya iyo somalilan ayaa dhowr jeer oo hore kulmay hase ahaatee lama gaarin wax heshiis ah dhowaan ayaa soomaaliya waxay xiriirka u jartay dalka gini oo ay ku eedeysay inuu xadgudub ku sameeyey midnimada iyo madax banaanida soomaaliya kadib markii ay maamuus siisay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan oo dalkaasi booqday inkastoo somalilan ee cambaaraysay tallaabada ay qaaday dowlada soomaaliya cabdiraxmaan xuseen hiraabe ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon in wadahadaladu ay sii socdaan heshiisna la gaaro way adkaanaysaa oo waxawaaye wakhtigaa aada u yar caqabado badan baana hor imaanaya caqabadahana kow waxay ka imaanayaan horta somalilan aqbali mayso mas-uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wadahadalada soomaaliya ee federaalka uu wax ka hogaamiyo aqbali mayso xaqiiqdaa fiican in layska indhatira maaha taasoo caqabad bay noqonaysaa kow waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif waxmale in wadahadaladii laga bilaabo saynab abukar maxamed v o a muqdisho